Kulankan oo ay soo agaasintay Wasaaradda Waxbarashada Puntland isla markaana lagu qabtay magaalada Garowe ayaa diiradda lagu saaray sidii agab waxbarasho oo dhammaystiran loo gaarsiin lahaa ardayda qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool deegaanada maamulkaasi. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay Agaasimaha Guud ee Waxbarashada Puntland, mas'uuliyiin ka socday hay'adaha ka shaqeeya arrimaha waxbarashada, xafiisyada u adeega dadka baahiyaha gaarka qaba, iyo Bahda Waxbarashada magaalada Garowe. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada Puntland, Maxamed Cali Nuur Jubba, ayaa ka warbixiyay kulankan iyo ujeedka loo qabtay.
dadka indhaha la iyo dadka autism-ka qaba iyo dadka curyaamada iyo dadka indhoolada dhammaantood dadkaas oo baahiyaha gaar qabo oo maanta halkaan aan isugu keenay inaan u sameyno ee wasaaradda ee, waxbarashada ay u dadaasho ay u sameyso ee, center loogu talagalay in ee, lagu gaarsiiyo agabkii waxbarasho ay wax ku baran lahaayeen dadkaas baahiyaha gaarka ah qabo ee, dabcan waxaan isugu wacnay ee, bahw- bahwadaagta waxbarashada ee, hay-adaha la ah iyo dhammaan ee, xafiisyada ay quseysay ee uu ka mid yahay dalladda ee, baahiyaha gaarka ah ee puntland ee, agaasinka ee, dhagoolayaasha ee, xafiiska autism-ka iskuulka autism-ka oo hadda ee, team nagala joogay iyo een, een, dalmar ee, oo isagu uu ahaa een, qeybta indhoolayaasha iskuulka oo halkaan hadda nala joogay ee, dhammaan ee, dadkaasoo dhan oo maanta halkaan aan isugu keenay waxaan ee, ka tashanaynay een, xarunta cusub ee wasaaradda waxbarashadu ay diyaarisay oo la rabo in agabkii dadkaas ay wax ku baran lahaayeen in halkaan la isugu keeno iyadoo gacan ka helayso ee, care oo noo fududeynayso shaqada hadda aan rabno inaan qabanno ee, dabcan waxaan insha allahu tacaala ku rajo weynahay inaan dadkaas maadaama ee, siyaasaddii dhismaha oo hadda aan dhammaystirnay sababtoo ah dhismayaasha iskuullada awal waxaa la dhisi jiray si caadi baa loo dhisi jiray laakiin hadda waxaan ka dhignay inclusive eh, construction of the school mataqaana dadka curyaamada iyo dadka baahida qaarka meelay koraan ay maraan in la helo Eh, dabcan haddaan ka shaqaynaynay waana dhammaystirnay Eh, waxaan rabnaa iskuul walboo la dhisaya in qaabkaa loo dhiso Eh, waxaan rabnaa in dadkaas adeega aas-aasiga ah inaan gaarsiino Eh, inaan ka shaqayno u abuurno environment dadkaas lagu caawin lahaa ee dhammaan hay-adaha seegto ay wax ugu qaban lahaayeen Eh, dabcan waxaan eh, sameynaynay inaan sameyno advocacy iyo lobbying arrimahaas ku aadan si kor aan ugu qaadno een, adeegyada ay u baahan yihiin dadkaas sidaa darteed mu- maanta shirkeennii ajandaheenna wuxuu daarnaa een, inaan ka yeelano discussion oo aan iska wareysano een, sidii loo horumarin lahaa ee, centerkaas ee wasaaraddu hadda ay wado